بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوات إن شاء الله تعالى محاضرة أنه باللابانيسا أنه بلنسانين محاضرة سوحوان كيدو يهي أما لوغا ديغي دورك أي كل يدهي gabadha muslimadii ihi tarbiyada qoyska ama tarbiyada awlaada maca shaykh sheekh maxamed cabdi umal xafidahullah marka insha allahu tacala aan dhegeysano allana waxaan weydiisanayna subxaana watacala inuu naga dhigo kuwa dhegeysta hadalka kiisa wanaagsanna raaca wa jazakum allahu khayran kuso dhawey sheekh
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات موضوع كلمته سيدا أولالك الشيقي وحوي دور المرأة في تربية الأولاد أوين إذا كالنت أي كل هذا هي أما أي كجرته caruurta iyo barbaarintooda barbaarinta caruurta ama korintooda oo macnaheeda laga wado dhinac walba waa arrin muhim ah maxaa yeele waxay ku saabsan tahay generationka ama jiilka kacayay ku saabsan tahay waana mustaqbalka mujtamac walba uu ku gowracan yahay kolba da-yartiisu sida ay tahay diinta islaamku marka iyadoo diinta xaqa ah ee xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala ah mowduucaasi aada bay muhiimad u siisay mudnaan bay siisay mudnaantay siisayna waxaa ka mid ah guurka ragga iyo dumarka dhex mara ee ay isguursadaan maqsadka iyo muhimadda ugu weyne laga leeyahay waa caruurta xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fii sunani abi daawuud wahayrih waa ka rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo ragga la hadlaya tasawaju lwaduud alwaluud fainii mukaahiru bikum alumama yowma alqiyaama guursada dumarka isjeclaysiinta badan ee raggooda isjeclaysiiya haddana dhalmada badan ee aada u dhala qasadku waa caruurta wuxuu nebigu uhi sal lla alay wasalam maalinta qiyaamada badnidiina aada ummadda nebiga badiseen badnidaasaan nebigu sal alla alay wasalam ku faani bule mukaahir yacni waan ku badsan marka maqsadka guurku ugu weyni waa caruurta waxyaabaha kaleo dhan ee guriga lagu haysto ee labada wada jooge isqabaaya ay haystaan oo isku qabaan ee manaafacaadka ah waxyaabaha kaleo dhan taa kale taa weyn bay raacsan yihin hadday tahay in shahwadii laysku guto hadday tahay in laysku xasilo hadday tahay in yacni noloshii la wadaago oo la qeybsado hadday tahay yacni qaraabo iyo kullu daalika waxa weeyaan waa manaafic ama masaalix taabica weyn laakiin maqsadka weyn ee guurka looga dan leeyahay waa carruurta taasi waxay ku tusaysaa mudnaanta weyn ee shareecada islaamku ay siinayso carruurta sidaas daraaddeed bay shareecadu waxay xarimtay in carruurta lala dagaalamo oo dhalmada la gooyo waxaa kaloo xarimtay iyadoo wax duruufoo keynaysa ayna jirin in ilmihii la yareeyo oo waxaan ay yidhaahdaan taxdiidu nasli ama tandiimu nasli la sameeyo shareecadu waa diiday maxaa yeelay maqsadkii weynaayo guurka in lala dagaalamo caruurtiiba la yareeyo ama jiritaankoodiiba laga saaro meesha noloshu wax macnoy sheegaysa ma jirto markaa haddana islaamku wuxuu mudnaan siiyey ilmaha intuusan weliba dhalanin bal intaan hooyadii iyo aabbihii isguursanin ayaa mudnaan uu siiyey waad garanaysaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidu abi hurayra fii saxiixi اlbukhaari wa muslim waa kan nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tunkaxu lmar'atu liarbac haweeneyda afar midkood baa loo guursadaa oo loogu xishaa guursigeeda limaalihaa walixasabihaa walijamaalihaa walidiinihaa fadfar bidaati اdiini taribat yadaaka bu nabr sal lay slm dumarka qaar waxaa loogu xishaa oo raggu u guursadaan ooy ku doortaan qurux iyo dhaban ay leedahay qaar waxaa loo guursadaa xoolaheeda qaar waxaa loo guursadaa sharaf iyo reer magaca leh iyo iyadoo magaca leh oy ka soo jeedo qaarna waxaa loo guursadaa diintooda iyo akhlaaqdooda nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam intaasoo dhan wuxuu dardaarmay diinta midda diinta le ku liibaan buu nebigu sal lla alay wasalam taribat yadaaka gacantaadu ha dhul dhacde waa kelimo macnaha inkaari kugu dhacday oo kale iyo dhul dhac iyo kuf iyo kelimo sidaasoo kale ah wey bimacnaa waxa weeyaan diintaa asaasa akhlaaqdaa asaas ah hooyadii marka guriga ee ilmaha inay tarbiyayso la rabay intan gurigiiba dhisminba baa doorashadeeda la hagaajinaya xulashadeedaa la hagaajinaya hooye hadhow mas-uuliyadda qaadi karta guriga ilmaha tarbiyayntooda iyo korintooda xamili karta xilkaa qaadi karta marka horeba asaaska doorashadaba waxaa lagu salaynayaa fadfar bidaati اddiin midda diinta le dooro intaa waxaa laga dadaalayaa caruurta meesha guriguna inuu guri diinaad noqdo carruurta meesha imaan doontana inay tarbiyo saxa qaadato ragga sidoo kale nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarka ragga awliyadooda ah ee taladooda gacanta ku haya ama aabbayaashood ama walaaladood awliyadooda guuriya markuu nebigu la hadlayey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi idaa jaa-akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh nin aada akhlaaqdiisa iyo diintiisa raalli ku tihiin hadduu idin yimaado gabadha idinka soo doono u guuriya haddaad sidaa yeeli weydaan ilaa tafcaluu haddaad yeeli weydaanse takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid aw kamaa qaala sal lla alay slam dhulka fitna ka dhici iyo fasaad ballaadhan buu nebigu uri sal lla alay slam u fiirso ninkii maxaa lagu dooranayaa diin waxaa lagu dooranayaa akhlaaq ninka aada nolosha wadaagaysaan asaaska ugu horeeya intaadan xoolihiisa iyo quruxdiisa iyo sharafkiisa iyo magaciisa intaadan fiirinin waa inaad fiiriso ilaa diintiisu heerkay gaadhsiisantah akhlaaq noocee ah buu leeyahay laanna waxa weeye waa ninkaa doonayso berri inuu noqdo ilmahaaga aabbahood guriga oday ka noqdo tarbiyada ilmaha kula qabto intaas waxaa laga dadaalayaa hooyadiina waa laga dadaalay aabbihiina waa laga dadaalay guriguna weli ma dhismin ilmihii baa loo sii gogol xaadhayaa gogol saxa iyo guri saxa baa la doonaya inuu ilmuhu yimaado markii la isguursaday kadib oo gurigii la ysugu yimid oy noqotay ilmihii inuu uur gelayo haddana ilmihii waa loo xirsi xidhaaya hadda weli ma dhalanina ogow hooyadiiyo aabbihii baa gogosha ku kulmaya hadday gogosha ku kulmayaanoo uurgalkiisii la joogo waa loo xirsi xidhi nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam ruuxii markay reerkiisa is arkayaan yidhaahda bismi illaah allaahuma jannibna shayطaana wa jannibi shayطaana maa rasaqtana ha magac ilaahay baan hawsha ku qaban ilaahayow naga fogee shayطaan carruurtaad nagu irsaaqdana shayطaan ka fogee haddii meeshaa ilmo loo qadaro habeenkaa inuu uur galo nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shayطaan ma dhibo mana taabto shayطaan ma dhibo u fiirsada ilmihii intuusan uur gelin baa loo xirsi xidhaaya tarbiyadiisii iyo diintiisii iyo akhlaaqdiisii iyo mustaqbalkiisii baa laga fikiraya diinteennu marka walaalayaal waa diin noocaas lianna sideedaba ilmuhu ilmuhu sideedaba walaalayaal in uu ilmo un aada dhashaay macno weyn ma samaynayso laakiin waxaa macno weyn samaynaya ilmaha inaad dhasho haddana ilmihii uu caruur hagaagsan yahay ilmo saalix oo ayiba inuu yahay nabiy llaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu rabbi ilmo weydiisanayay muxuu yidhi hablii min ladunka duriyatan طayibatan inaka samiicu ducaa ilaahow caruur isii ma caruur oo dhan baad rabtaa maya caruur wan wanaagsan طayiba awlaad wan wanaagsan oo ilaahay taqaana tabaaraka wa tacaala oo akhlaaq leh oo waalidkood baari u ah oo diin leh ilaahow ilmaha isii duriya طayiba taa weeye midda ilaahay tabaaraka wa tacaala ilmaha hadduu ruuxa hadduu siiyo nicmo ah ilmo hadday adduunka kula joogaanna baari ku ah oon amarkaaga diidaynin oo ilaahay kaaga baqaya tabaaraka wa tacaala haddii aada dhimatana kuu soo ducaynayo qabriga kugu xusahaya ood aakhariya adduunba nafcigooda u baxsanayso haddaad aakhara tagtana kuu shafeeci ilmaha noocaasa baa la doonayaa inuu noqdo ilmaha aada korinayso ama dhalayso asaaska marka waxaa laga soo bilaabay isdoorashada labada isguursanaya sifaadka isku dooranaya markii laysu yimid gurigii iyo kulankii gogosha iyo xirsi xidh baa lagu xejiyey markuu ilmihii dhashay oo uu bannaanka yimid ayadana waxaa ku xigta wuxuu imaanayaa qoys hagaagsan iyo guri hagaagsan iyo bii-a hagaagsan oo islaamku ka muuqdo diini ka muuqato akhlaaqi ka muuqato alla ku-xidhnaan ka muuqato naxariis ilaahay iyo sakiina ku degayso guri noocaasuu imaanaya isagoo fidro ku dhashay ilan ilmo kasta oo dhasha sida nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo la dhalo waxaa lagu dhalaa buu nebigu uri sal lla lay wasalam toosnaan isagoo qalbigiisu alla yaqaano oo qalbigiisu hagaagsan yahay oo islaam yahay qalbigiisu ayuu dhashaa maxaa khariba marka fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi buu nabi ur sal lay slm labada dhashay ee uu guriga ugu yimid ee korinaysa labadaasaa ama yahuudi ka dhigta ama nasraani ka dhigta ama majuusi ka dhigta yacni sax buu ilmo walba ku dhalanaya aabbihii hooyadii waxay doonay ha ahaadeen laakiin markuu dhasho bii-ada gurigaa bedelaysa aabbi iyo hooyo hadday yahuud haystaanna yahuudi bay u bedelayaan hadday nasaaro haystaanoo saddex ilaah caabudaanna saddex ilaah bay ka dhaadhicinayaanoo qalbigii toosnaa waa kharibayaan hadday majuus dabcaabuda yihiinna dabcaabudkaasay barayaanoo dariiqii waa ka leexinaya kadaalika wax alla wixii waalidku yahay buu ilmihiisa ka dhigayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi wuxuu mithaal uga dhigay sidii neefka xoolaha a markuu dhasho neefka xoolaha wuxuu ka soo baxaa hooyadii asagoo oon sumad lahayn kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa isagoon meel la go-nayn sumadna lahayn dhammaystiran buu ilmuhu hooyadii ka yimaadaa waa xoolaha kadibna dadkii lahaabaa ama dhegta ka jara ama sumada ama gogooya iyagaa siday doonaan ka yeela laakiin marka hore neefka xoolihii wuxuu dhashaa isagoo dhammaystiran kadaalika aadamuhu caruurtiisu wuxuu dhashaa isagoo toosan laakiin waxaa kharibta bii-ada guriga gurigii marka waa la hagaajin hooyadii waa inay saalixa tahay aabbihii waa inuu saalix yahay guriga waxaa loo sii hagaajinayaa waxaa qayb ka ah ilmaha imaanaya inuu bii'o saxa yimaado firadiisii saxsanayd meel usii kordhisa khayrka u hor qaada wanaagga ku tarbiyeysa sidaasaa loo sii diyaarinaya halkaa ilmuhu markuu yimaado uu dhasho xilka koobaadi hooyuu saaran yahay xilka labaadna aabbuhu saaran yahay lianna hooyadu ilmaha inta hore oo dhan gacanku hayntiisa iyadaa khaas la ah aabbe wuxuu soo gaadhayaa tarbiye ahaan mar dambe laakiin hooyaa marka hore gacanta ku qabanaysa naaskeeday nuujinaysaa markaasuu khayr ka nuugi ama shar dhabtay ku qabanaysaa markaasuu khayr ka arkayaa ama shar dhabarkay saaraysaayo way xambaaraysaa khayr buu ka arkay ama shar khayr buu ka maqli ama shar wahaakadaa ruuxa ugu horeeye ilmuhu markuu dhasho uu la baashirayo la noolaanayo la takayufayo waa hooyada hooye marka waxaa waajib ku ah ilmahaas inay ka dadaasho allah tabaaraka wa tacaalana maalinta qiyaamada waxyaabaha uu kala xisaabtami doono waxaa ka mida ilmaha xadiidkii cabdullaahi bni cumar fii saxiixi اlbukhaari wagayrih nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid kastoo idinka idinka mid a waa raaci oo waxbaa la raaciyey wax loo diray baa jiro uu ku maqan yahay ruux walbana wixii la raaciyey waa la weydiin doonaa ilaahay hortiisa tabaaraka wa tacaala waxaa laga soo bilaabay ninka madaxda muslimiinta raciyadiisaa la raaciyey raciyadaasaana maalinta qiyaamada la weydiin doonaa ninka gurigiisaa la raaciyey gurigiisaana la weydiin doonaa xaaskiisa iyo ilmihiisaa la warsan doonaa iyadaana yaan la raaciyeyo loo diray inuu ka shaqeeyo haweeneyda gurigeeda iyo ilmaheedaa la raaciyey oo maalinta qiyaamada la weydiin doonaa adayacad am xafidat ma dayacday mas-uuliyaddaa iyo xilkaa mise waad xifdiday xilkaasi marka walaalayaal waa xil aada iyo aada muhiim u ah caruurteenna inay caruur wanaagsan noqdaan gabdhaheennu gabdho wanaagsan noqdaan wiilasheennu wiilal wanaagsan noqdaan wiilashu wiilal halyeeya-a noqdaan geesiyaal ilaahay u adeega noqdaan diinta ilaahay u shaqeeya noqdaan culimo ay noqdaan ahluddiin inay noqdaan dad ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa wax ku tara bulshadana wax u qabta aakharadoodiina dhisa waalidkoodna garta inay noqdaan waalidkoodna garta gabdhaheennuna inay noqdaan gabdho wan wanaagsan oo diin leh oo saalixaada oo mas-uuliyadoodii xilkooda ka soo baxa oo soo saara jiilkii ummadda muslimka wax u qaban lahaa gabdhihii soo saari lahaa idinkaa laydinka rabaa intaasoo dhan xilkaas idinkuu idin saaran yahay hooyada mas-uuliyad weyn baa marka saaran waana mas-uuliyadda aan dayacnay wey waa mas-uuliyad aan dayacnay dhibka ina haysteed aragteen maxaa inoo dhashay mooryaan dhuljiif dayday balaayo wada jibirjaan ah waxaasi hooyaa soo saartay ogow waxaas dhulkii cunay oo dalkii cunay oo caradii cunay oon waxba reebin oo birihii jajabsaday waxaa dhurwaayada ama ujeeda waraabaheeyeyda ah waxaasi hooyo unbay ka yimaadeen walow hooyadu mas-uuliyaddeeda ay u kici lahaydna waxaad arkaysaan waxay ka dhigi lahayd rag qiimo leh waxaa la yidhaahdaa idaa ra'ayta rajula cadiima faclam ana waraa'ahu imra'atu cadiima haddaad aragto nin weyn oo la qadariyo oo magac leh xikmad iyo caqli leh diin leh caalim ah hogaamiye ah nin weyn haddaad aragtoo la qiimeeyo hooyo weyn baa ka dambaysay ogow bilaash kuma iman madarasaduu ka soo baxay baa meesha taalla warshadii samaysay baa meesha taalla haddaad aragto mid dayacanna hooyo dayacan buu ka yimid hooyaa dayacday hooyii marka dowrkeeda iyo kaalinteeda hadday qaadato ummaddan wax weyn baa iska bedeli isbedelkaasi inaad samaysaan baa la doonaya ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay ummad wax ku sugan ma bedelo ilaa ay iyadu nafteeda bedesho caruurta qaabkaan u tarbiyeynayna ilaa aan bedello innaga nolosheennii aynu bedello ilmaheenna waxaynu gelinaynay iyo qaabkaan u korinaynay aan bedello xaalkeenna la bedeli maayo laakiin markaan bedello alla waa bedelayaa tabaaraka wa tacaala aynu bedello marka xaalkeenno caruurta walaalayaal aynu diin ku tarbiyeyno ilmaha waxaad ka fikirtaan inta badan dumarku ka fikiraan jirkoodu inuu quruxsanaado a inuu dhaldhalaalo inuu waxoogaa hilib leeyahay oo cayilan yaho naaxsan yahay marya qurquruxsanna inuu qabo intaasay ka fikiraan laakiin ilmahan qalbigiisa iyo diintiisa iyo iyo akhlaaqdiisa hooyood ka fikirta waa iska yarta waxaynu ka fikirnaa ilmaheenna mustaqbalkooda adduunyo waxay ku leedahay hooyadu waxaan rabaa inuu ii noqdo brofesor waxaan rabaa inuu ii noqdo doctor dhakhtar injineer baan rabaa inuu ii noqdo haye waxaan rabaa inuu madaxweyne ii noqdo bas ma intaasa aakhiradiisii ka war naar ha gala hadduu rabo aakhiradiisii wax haba yaraatee ka khuseeya maba jiraba mustaqbalkiisii aakharo muxuu ilaahay agtiisa dhigtay qaabkee u yaallaa ilaahay xidhiidh ma la leeyahay diinta intee u jiraa ilaahay ma ateecaa ma caasiyaa maba maaratay wax weyn bayna lama ahaba miisaankeenna jadwalkeennaba kuma jirto nasiib xumo weyn waay waana xilkasnimo weyn xilkasnimo wey xilkasnimo la-aan wey xilka sidiisaba inaad fahamsan tahay baa laga maarmaan ah ashucuur bilmas-uuliya xilkaa idin saaran iyo mas-uuliyaddaa idin saaran hooyooyinkii muslimaadka ah haddaad tihiin iyo hablihii muslimaadka ahaa xilkaasi inuu idin saaran yahay waa inaad dareentaan ummadda islaamkana inaad udubdhexaad meel adag kaga jirtaan juhdigiinna iyo dadaalkiinnuna meel adag uu kaga jiro ummadda dhismaheeda ilaan ummaddeenni waa duntay waynu burburnay muslimiintii oo dhan baa dhibaato ku jira soomaali haddaynu nahay kumaba sii jirnaba iyadoo waaba sii rafaadsanahayba ummaddaasi dib u dhisid bay u baahan tahay waa guri dumay oo la rabo inta la qashin qaado dhismihiisa dib in loo hagaajiyo hooyadu marka kaalin muhimay kaga jirtaa lafdhabar bayna ka tahay dhismaha cusub ee la doonayo bulshadii muslimka in dib loo dhiso ummaddii soomaaliyeed in dib loo dhiso la doonayo arrin muhima kaalin muhimaad kaga jirtaa waa inaad marka kaalintiina aydan dayacin kow marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay hooyadu inay dareenkaa horta qabto ilmihii korintooda sida ay jidhkooda u korinayso diintooda iyo akhlaaqdooda iyo mustaqbalkooda iyo aakhiradoodana waa inay u koriso walaalayaal caruur aan diin lahayn caruur aan diin lahayn waalidkoodna ku rafaad mujtamacoodiina ku rafaad allihii abuurtayna tabaaraka wa tacaala gooye ilmo diinlana waalidkoodna anface dadkoodiina anface dalkoodiina anface diintoodiina anface aakharana biidni illaahi way anfici in shaa allahu tacaala oo waxay noqonayaan kuwa rabbi uu yidhi tabaaraka wa tacaala waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaan alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay dadka iimaanka leh iyagiiyo caruurtooduna iimaankiiyo islaamnimada isugu yimaadeen oo wada toosan yihiin rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala caruurta iyo waalidkoodu waan isu geynaynaayo jannaday ku kulmayaan soo ma rabtid adiga carruurtaada inaad jannada ku kulantaan a oo xaggee ka fiicanoo lagu kulmaa meel laysugu yimaadoo janno ka fiican miyaa jir rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay caruurtoodii baa iimaan ku raacday way tarbiyeeyeen way hagaajiyeen way ku dadaaleen allay ku xidheen dad diinlay ka dhigeen abaalgud alla wuxuu uga dhigaya iyagii caruurtooda in laysu geeyo xataa hadduu waalidku aakharo meel hoose helo oo camalkiisu meel hoose geeyo laakiin caruur fiican uu tarbiyaystay oo darajo sare ay jannada ka heleen shuhado iyo saalixiin iyo culimo iyo dad ahlulkhayr ah waalidka halkaa hoose inta laga qaadaa ilmihiisa darajadiisa la geynaya limaada lianna al- yani alibnu wاlbintu min kasbi lwalad min kasbi اlwaalid alwaladu min kasbi اlwaalid ilmuhu waa kasabkii waalidka wuxuu samaynaya camalkiisuna waa kasabkii waalidka a kasabkii waalidka waay sidaas daraaddeed aynu beer fiican beeranno ruuxii beer wanaagsan beertana maalinta qiyaamuu u baxsan oo midho wanaagsan buu goosan ruuxii qaradameeraad beerowna hadde qaradameeraad unbaad goosan ya haddaad wax khadhaadh oo qashina beerto oon qiimo lahayn qaradameeraad unbaad goosan haddaad dad qiimo le beertana wax qiimo le baad goosan si alla sidaad adigu beerato unbaad leedahay beer wanaagsan marka aan beerno oo ummadda wax wanaagsan kusoo biiriya mas-uuliyaddiiyo xilkiina qaada xilkiina garta oo dareema hooyadu marka ugu horeyso waxaa loo baahan yahay ayada lafteedu ayada lafteedu inay hagaagsan tahay akhlaaqdeeda diinteeda xijaabkeeda asturkeeda afkeeda xubnaheeda hooyo hagaagsanoo toosan inay tahay haddayna toosnayn oo ayadiiba hallaysan tahay ama si wax ka yihiin hooyo aflagaado badan oo cayb badan oo akhlaaq xun oo afar radsacyadiiyo wadaadkii qoorta isku dheggan yihiin oo ishaystaan oo deriskeedii u daran oo qajajaclay oo sharley ah hooyadaasi ilmaha ku hoos korahaya maxaa maxaa ka imaanaya kullu inaa'in bima fiihi yandax weel walba wixii ku jira unbuu dhiiqaaye ilmuhu marka ugu horaysa sannadaha hore ee uu yaryahay cimrigiisa ilmuhu sidiisaba ishuu wax ku qaataa caqligiisuna ma bisla maskaxdiisu ma bislaanin heer uu wax kala saari kara ma gaadhin hooyadiibaa u ah qiyaas u ah miisaanka uu xumaantiiyo samaanta ku qiyaaso waa wuxuu hooyadii ka arkay hooyo hadduu arko sharley ah sharka khayr buu u qaadan hooyo aflagaado badan oo cay badan hadduu ku koro caydaa iyo aflagaadadaasa agtiisa qiimo ku yeelanaysa hooyo qaawanoo caariyada hadduu ku akoro curyiga iyo isqaawintu wuxuu u qaadanayaa inay saxsanta wuxuu hooyo ku arkaba waa saxsan yahay lianna ilmaha qalbigiisa hooyo ma khaldanto aabbana ma khaldamo carruurtu markay yaryar tahay waa saas haddii marka dhaqankaagii dhaqankaagii uusan hagaagsanayn ood adigiiba khalad iyo aada wax qasanayso ood shareecadii aadan ku hagaagsanayn meeshaasi ilmahaaga dhib weyn baa uga imaan kara dhaqan xumo fara badanna way qaadan karaan sidaas daraaddeed xataa haddaad khaldamayso ood khalad samaynayso ilmaha hortooda ha ku khaldami xataa haddaad khalad samaynayso ood shareecada jebinayso ood khalad gelayso ilmaha ka qari laba mafsada ha isu keeni khaladkii ood gashay iyo wixii ood ilmihii uga tagtay labadaa ha isku dar beenta ilmaha ha barin caydayayna kugu arkin aflagaadadayana kugu arkin deriskood dhibaysayana kugu arkin aabbihii iyo odaygii ood ku taagantood intaa ishaysataan yayna kugu arkin xataa khilaaf hadduu adigii odayga idinsoo dhex galo khilaafkuyuusan ilmaha u gudbin khilaafkuyuusan ilmaha gaadhin wixii wax idin idinku ekaan noqdo qolkiinna iyo gogoshiinna ha ku ekaado leanna ilmaha hadduu gaadho intibaacaad waxay qaadanayaan noloshooda dambe saamayn ku yeelan doonto guri isagoo dhanba xaalatu dawaari ka taagan tahay ilmo ka dhashay ilmo khayr badani inuu noqdaay uma badno ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo xukunkiisa waa dhici kartaa inuu hagaago laakiin wax hagaajiya meesha ma yaalo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweeney isagoo agteeda jooga baa waxay ku tidhi ilmo yaroy dhashay hooye hebelow hee hooye kaalay waxbaan ku siinay kaalay waxbaan ku siinay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay slam maxaad rabtay inaad siiso waxay tidhi waxaan rabay inaan waxaa siiyo nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam haddaadan siin lahayn been baa ilaahay agtiisa lagaaga qori laha u fiirsada ilmuhu markuu idinka cararo ood soo qabsan rabtaan hooye hebelow kaale nacnaca aan ku siiyo sooma dhahnaan ha waxbana ma siin rabtid marka intuu kuu yimaado ood gacanta ku dhigto ood qabsato oodan waxba siinin hooye waa beenaley buu dhihi oo ilaan hooyaday beenta bay sheegtaa a ilaan hooyaday waa khaa'inad dadka way sirtaa wayba isirtayba ogow ilmahaasi khaa'in buu noqona ogow khaa'in beenaale ah oo dadka sira oo noloshiisaba khayaano ku salaysan tahay buu noqon ilaan adaa baree si fudud buu adiga kaaga qaata saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal lla alay wasalam haddii aadan wax siin lahayn been baa laguu qori lahaa lama rabo ilmaha in waxaa la baro a ballanxumada ha barin haddaad tidhahdo hooye waxaas iyo waxaas haddaad samayso waxaasaan ku siin sii haga bixin haddaad wax u sheegto run ha noqdo mucaamaladaad la mucaamaloonayso ha saxsanaato haddaad tidhaahdo waa ilmo yaroo waxba ma fahmayo waa khalabka inugu jiro waay waa ilmo yaroo waxba ma kala garanayo wuu garanayaa wuu garanayaa laakiin adaan garanayn aada buu kuu fahamsan yahay waxay u baahan tahay marka in alqudwa alxasana hooyadu inay noqoto dayasho wanaagsan ilmaha inaan loo kala eexanin ilmuhu hadduu eexasha eexasho arko waa isnacayaan waalidkana waxay ku tuhmayaan cadaalad xumo ayaguna cadaalad xumay ku korayaan nucmaan ibnu bashiir xadiidkiisii fii saxiixi albukhaari wa muslim nucmaan aabbihii oo bashiir ahaa ayaa xaaskiisii waxay ku tidhi wiilkayga nucmaan waxaan rabaa inaad siiso beerta heble la yidhahdo beer uu lahaan jira mana yeelaya bay tidhi inaad nebiga markhaati geliso mooye waayahe waan siiyey buuri haye nebiga markhaati uga dhig bay tiri malaha inuu kaga noqday ka yaabta waa yahay buuri nebigana markhaati baan uga dhigaya wuu tegey nebigu u tegey sal lla alay wasalam markaasuu wuxu uhi rasuul ilaahayow beertaydii heblo ahayd wiilkayga nucmaan baan siiyeye markhaati ka ahow markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam akulla waladika naxaltahu midla haada ilmahaagoo dhan beertaasoo kale miyaad wada siisay markaasuu yidhi maya markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam haddaadan siinin jawr iyo dulmi weeye cadaalad xumo weeye aniguna cadaalad xumo markhaati kama noqde ila dhaaf buu ihi cid kale u raadso markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam ittaqu allah waacdiluu bayna awlaadikum allah ka baqa tabaaraka wa tacaala oo ilmihiina cadaalad u sameeya aw kala eexanina sax ilmuhu waalidku ilmihiisa waa kala jecelya ama baarinimada ha noqdo si unbaa keenta jacaylka qalbiga laysuma haysto jacaylka qalbigu waa waxaynaan hanan karin waxna ka bedeli karin laakiin dhaqanka iyo siismada iyo hibada iyo la mucaamaloodka ilmuhu waa inay arkaan inaad u siman tahay hooyo u wadatay haddaad u kala eexato ood ilmihii u kala xagliso ood mid wax siiso qadiso ka kalena mid aad qadariso ka kalena aadan qadarin mid aad disho unka kalena aadan taabanin ilmihii waxay ku barbaarayaan cadaalad xumo cadaalad xumay ku barbaarayaan adigana waxay kaa qaadayaan ilan hooyo cadaalad ma taqaano hooyo alla hooyadana waa daalimad a u fiirsada nebiyullaahi nabiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam caruur wiilal badan buu lahaan jiray dabcan rasuul ilaahay buu ahaayo isagu cadaalad xumo ma samaynin ilmihiisa cadaalad iyo sinaan iyo garsoor ayuu ku koriyey ilaa waa rasuul ilaahay maba gafe laakiin caruurtii qaar ka mid a waxay isfahansiiyeen inuu u roon yahay yacquub wiilashiisa qaar ka mid a khaasatan bahdii nebiyullaahi yuusuf yuusuf iyo bahdooda inuu u roon yahay bay isfahansiiyeen markaasaa waxay yidhaahdeen la yuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abina mina wa naxnu cusba ina abaanaa la fii dalaalin mubiin yuusuf iyo walaalkii buu aabba inaga jeceliy yay ku wadaan nebi yacquub waay yuusuf iyo walaalkii bahdaasaa laynaga jeceliya haye aabba masaxsanya marka ina abaanaa la fii dalaalin mubiinin aabba khalad weyn buu ku jiraa bay dheh yidhi aabba waa khaldan yahy a khalad weyn buu ku jiraa maxaa yeele caruurtiisii baanu wadannahay isku si inuu noo jeclaaday ah muxuu bahda yuusuf iyo bahdannada uga jeclaaday inna abaanaa la fii dalaalin mubiinin ilmahaagu saasay qalbiga ka leeyihiin laakiin adiga ma ogi inna ummanaa la fii dalaalin mubiinin bay leeyihin a hooyadanna khalad cad bay ku jirtaa qalbigoodu dareenkaasuu qabaa laakiin kugula hadli maayaan oo way kaa baqayaan ama way kaa xishoonayaan kugula hadli maayaan laakiin dareenkaa way qabaan ilmo yuusuf markay dareenka ilmo yacquub dareenkaa markay qaadeen in yuusuf iyo walaalkii aabe uu ka jecel yahay ayay markaa kadib waxay ku tashadeen iqtuluu yuusufa aw iطraxuuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdi qowma saalixiin maxaa xal amarka ilaan carruurtii cadaawad baa dhexdoodii martay way isnaceen waxay arkeen in la kala jecel yahay walaalnimadoodii iyo isjacaylkii walaalnimo baaba'day waxaa soo baxday oo ku tashadeen yuusuf iyo walaalkii aan dilloon ka takhalluso si aabbe wejigiisa inoogu bannaanaado aabbe cid kaleoo carruur kaleba si u waayo innaga uun inoo jeclaado yuusuf iyo walaalkii aan ka takhalluso waata qisadeeda suuratu yuusuf lagaga sheekeeyey oo yuusuf intay qaadeen ceelka ay ku rideen qisada dheeree halkaa waxay ku timid dareen ay qaadeen oo is yidhaahdeen aab yuusuf aabbihiin wuu idinka jecel yahay nebi yacquub calayhi salaam asagu marnaba cadaalad xumo ma samaynin laakiin carruurtaa is dareensiisa soo ma jeedaan carruurtii hadday cadaalad xumo dareemaan ayaguna waa isnacayaan waalidkoodna waxay ku xukumayaan khalad kalsoonidana waa kala noqonaya ilmaha cadaalad u sameeya ilmaha isku qaab ula dhaqma xataa haddaad midkood jeceshahay ha tusin inaad kuwa kale ka jeceshahay a midka kaleeto kuw kuwana ha caayin kuwana ha ammaanin a kuwana ha soo dhowaysanin kuwana ha fogeynin ilmahaaga mucaamalada la ku sinaadeen markaad la mucaamaloonayso dhaqankaa wanaagsanay kaa arkeene akhlaaq wanaaggaasay ilmuhu ku korayaan gabdhuhu ha kaa arkeen inaad tahay hooyo akhlaaq leh dabeecad fiican af macaan xijaaban asturan gurigeeda u badan diin leh tukata ahludiin ah ilmuhu gabdhuhu ha ka arkeen gabadh hooyadeedu xijaaban ku barbaartay iyaduna way xijaaban hooyo akhlaaq leh gabadhay hoosteeda ku barbaartay iyaduna akhlaaq bay yeelan hooyo laakiin waxa way xarka goys oo seero goys oo iyada dhanba waxa weeyaan muxuu ahaayey aan akhlaaq iyo dhaqan lahayn ilmaha ay korsi hooya gabadha ku hoos kortay dhaqankeeda inay qaadatay u badanta walaalayaal marka ilmaheenna aynu korino wanaagna aan ku korino diinna aan ku korino allah tabaaraka wa tacaala siduu leeyahay quu anfusakum wa ahliikum naara ehelkiinna iyo naftiinnaba naar ka badbaadiya naar ka ilaaliya ilmihiinna naar ka ilaaliya naar uga baqa cadaab uga baqa silic adduunyo uga baqa waa idinkaa arkaya carruurtii hooyooyinkood halleeyeen xaggaa hadday joogeen oo waddankeedii joogeenna mooryaantii wax burburisay iyo dhuljiiftii iyo daydaygii iyo jiridii bay ahaayeen halkan hadday yimaadeen oo kuwaasoo derbiyaday wada jiifaan oo beertay galeen hooyaa soo karisay oo ku rafaaday oo ku silicday oo naas nuujisay oo xaarka ka tirtay oo kaadida ka tirtay oo u soo jeeday oo u rafaaday oo intaa markay la ekeysiisay wakaa beertuu galay ilaah idinku dhaariya soo tacab khasaar ma ah tacab khasaar meelahaasuu dhacdhacayaa qamraysan lax dhukan col iyo abaarba ma waxba ma oga adduun iyo aakhra midna kama warhayo a kaas hooyaa soo saartay mas-uuliyadda iyo xilkaa walaalayaal qaado oo aynu dareenno hooyooyin wan wanaagsanoo ilmaha koriyooo tarbiyayana noqda in shaa allahu tacaala al-ummu madrasatun hooyadu waa madrasad waa madrasadda ugu horeysa ilmuhu ka takharujo hadday iyadu diyaariso shacab qiimo badan bay diyaarin kartaa hadday hallaysana shacabkii waa hallaabayaa madrasaa tihiin isma ogidin muhiimad weyn baad mujtamaca ugu fadhidaan haddiibase guryihiiba laydinku kari la-yahay see baad ilmo u korinaysaan waa su-aale guryihii laga baxa ilmihiina shaqaala looga tegay ilaah laydinku dhaariyey booysooyin iyo shaqaalo iyo muxuu ahaayey naago gaalo ah ilmo ay korinayaanoo abaabinahayaan maxaa laga sugay horta subaxdii bay boorso qaadan maqribkiina way soo noqon iyadoo daalan ilmaheediina intaa gaal baa gacanta ku haysay boysad gaal ah baa gacanta ku haysay oo dhabta ku haysay oo wax ku akrinaysay oo sasabaysay ayib ma boysadaa hooye u ah mise tana hooye u ah see buu dhaqankeeda qaadanaya gaashan maantoo dhahaysay buu qaadanaya qaarkood waxay samaynayaan ilmihiioo ababoo yarba ayay intay qaadaan baa waxay geynayaan meelaha xanaanada carruurta lagu xanaaneeyo duurulxidaana duurulxidaana yaa gacanta ku haya gaalaa gacanta ku haysa markaasaa waxaad arkaysaa ilmihiioo isagoo yar isagoo yar jihadiiba laga lumiyeyo saddex ilaah buu rumaysan yahay isagoo yar baad arkaysaa markuu raashinka cunayo isagoo sidaa ku haya a saasuu leeyahy bismi illaahi meeshuu ka dhilaa bismi illaah nasaarada bismi illaahideedii buu akrinaya markaasuu saa leeyahy raashinka markaasuu bilaabaya ilan ma garanayo waxani maxay yihiin meesha un baa looga soo akri a waxaasi waxa weeyaan waa dowrka aynu gabnay allah tabaaraka wa tacaala markuu qur-aanka leeyahay waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiina ku sugnaada oo dumarow guriga u bata marka la leeyahay hawl weyn oon mujtamacu ka maarmi karin oo rag aynan qaban karayn oo cid kaleeto idinka qaban karta aynan jirin baa la doonaya inaad isu taagtaan ma aha siday gaaladu idin fahansiisay mana aha siday gaalada iyo gaala raacyadu ku sheekaynayaan hooyadu guriga inay joogtahay waa dulli waa xabsi xabsi ma aha xabsi ma aha ajyaal iyo generationay korinaysaa oy soo saaraysaa hawshaasi cid bedeli kartana ma jirto ma nin baa intuu guriga soo fadhiista bedeli karay ma bedeli karayo xataa haddii loo dhiibo xataa haddii loo dhiibo o la yidhahdo war shaqadii diilkii waanu keenaynaa ee u fadhiisto ilmaha waxba kama tari karo nacas weeye markii meeshaa la joogo hawshaa marka la joogo nacas wey waxba kama qaban karo marka sidaas daraaddeed mas-uuliyadda iyo xilkaas dumarow ilaahay uga baqa tabaaraka wa tacaala oo ilmihii wiilashii iyo gabdhihii korintoodii iyo barbaarintoodii akhlaaq wanaagsan lagu barbaariyo qaar ka mida walilasaf qaar ka mida ilmaha guriga unbayba la joogtaaye telefishinkaaba ilmaha koriyaba ha ma maqna way fadhidaa way joogtaa joogaa maqane wey joogaa maqane way joogtaa laakiin ilmaha waxay u sheegi iyo waxay ka bedeli iyo waxay ka reebi ma jirtee telefishinkay hor fadhiisiisaa markuu dhiboo rafaadiyo waxay leedahay war kaca qolka taga oo baasha daawada markaasaa waxay daaranayaan musalsalaad iyo qashin waa macallin aamusan waay macallin aamusan oo kadeed ah oo dhib ah oo ilmaha waxa uu bara aan wax bari kari jirin waay ilmihii isagoo gurigii joogo hooyadii la joogtoy wadaad tahay ayuu jibirjaan soo baxayaa dilaaah oo dad cunoo waraabo ah oo maxaa sidaa ka dhigay telefishinka macallin u ahaa hooyana way iskaga mashquulinaysa telefishinku waa aafo telefishinku waa imtixaan telefishinku waa qashin telefishinku waa abeese guriga kuu dhex taalla haddaadan ilmahaaga ka xifdinin oodan ka ilaalininna tala gacan kuuguma jirto ku talagal xaggee laga maamulaa brograamyada ka socda oo dhan haalibkooda boqolkiiba sagaal iyo sagaashan yahuud iyo munadamaad xun baa soo hagaajiya munadamaad adduunka inay fasaadiyaan ku talagalay ayaa soo hagaajiya si babcan oodan dareemaynin ayaa adiga lagaaga dhaadhicinay waxa la doonayo ilmihii maalinta dambe waxaadan garanin buu jilayaa waxaadan garanaynin buu samaynayaa dagaal aadan garanaynin war xageed ka keentay looto iyo karatay iyo qacda waxbuu dilhayaa war yaa ku baray waxan bannaanba maada u bixine hadda macallinka gurigaa baray macallinka guriga baa baray ilmaheenna walaalayaal ilahay intaan uga baqna tabaaraka wa tacaala aan sida u dhahno markuu ilmuhu guriga ka baxo oo uu gaadho inuu jidka maro jidka gaadho markuu intuu ka baxo iskuul iyo madraso tago xilligaa waa lagula qaybsan laakiin inta ka horraysa ilmaha u duceeye oo waxaad ugu ducaysaan ilaahay inuu idin hagaajiyo tabaaraka wa tacaala guri wanaagsan iyo reer wanaagsan iyo caruur wanaagsan waa nicmo weyno ilaahay un laga heli karo waana midda ay mu'miniintu rabbigood weydiistaan tabaaraka wa tacaala kamaa fii suurati alfurqaan aakhirkeeda siduu rabbi ku sheegay sab- tabaaraka wa tacaala waxay mu'miniintu ku ducaystaan xataa idaa balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sana qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya wa an acmala saalixan tardaah waaslix lii fii duriyatii inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin ilahu carruurta iyo hagaaji ilaahu awlaadda iyo hagaaji u ducee sujuudda ugu ducee salaada ugu ducee ka maqanaasho ugu ducee ilaahu carruurta iyo hagaaji ilaahu fitnada iiga qabo ilaahu ahludiin iiga dhig ilaahu shaytaan iyo sharki iiga qabo ilmaha u ducee dadaalla la imow haddaad dadaasho waxbarashada markay gaadhaanna waxbarasho aan diintooda halaynaynin gee gacan aada hubto la raadso intaa haddaad isku darto dadaalla isku darto rabbina la hoos gasho in sha allahu tacaala ilmuhu waa ku hagaagayaan adduunna way ku anfici aakharana way ku anfici mas-uuliyadda haddaynaan dareemin oon dayacno oo sida soomaalidu samaysay ilmaha sida xoolaha un loo foofiyo sida xoolahana isaga soo xaroodaan gurigana aan waxbaba haba yaraatee loogu kordhinin waxbana lagaga bedelin ilmahaasi dhibka maanta ina haysta wey midhaha khadhaadh een guranayno maanta sababta keentay wey ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala dumarow oo mas-uuliyadda iyo xilka allah idinkala xisaabtamay tabaaraka wa tacaala hagaajiya ilaahayna ugu dhowaada tabaaraka wa tacaala akhriya adduunba way idin anfici idinkaa liibaanku gaadhay in sha allahu tacala mujtamaciina iyo bulshadiinnana wax weyn baad u qabanaysaan allaha tabaaraka wa tacala waxaan weydiisanayaa inuu inaga dhigo saalixiin saalixaad diintay rabbi tabaaraka wa tacaala ku toosan akhlaaqdeenna iyo diinteennana rabbi tabaaraka wa tacaala inuu noo hagaajiyaan weydiisanaya baryadaasi marka inaad badisaan waa laga maarmaan oo ilmaha aada ilaahay u baridaan tabaaraka wa tacaala waxaa kaleeto iyadana mid ah oo laga maarmaan ah in ilmaha bii'a saalixa mujtamac wanaagsan deris wanaagsan bulsho wanaagsan inaad la raadisaan waa qodob asaasi ah maxaa yeelay ilmuhu markuu hooyo dhaafo mujtamacu wax ka qaataa waa ka nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa ku leh almar-u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxa weyn ka yar iskaba dhaaf ruux saaxiibkiisa iyo dadkuu la nool yahay buu diintooda yahay diintooda qaataa ee ruux walba ha ka fiirsado cidda uu la saaxiibayo cidda aada la degayso haa ciddaad la noolaanayso cidda aada la fadhiisanayso dadka lala fadhiistee lala saaxiibana nebigu sal ly slm waalka labada ka dhigay midi waxa weeyaan waa ruux saalix ah mujtamaca wanaagsan iyo bulshada wanaagsan la noolaanshaheedi iyo la fadhiisadeedi iyo la dhaqankeedu wuxuu nebigu ka dhigay sal ly wasalam sidii sidii adigoo la dhaqmayo oo kaleeto ruux midka cadarka iibiya ruuxa cadarka iibiya markaad u timaadood la soo istaagto ama la fadhiisato ima an yuxdiyak waima an tabtaca minh waima an tajida minhu riixan ayiba saddex mid weyn cadarkii uu iibinahayey cadarkuu iibinayey inuu kaa iibiyo ood ka iibsato kow ta labaad inuu iska kaa siiyo ta saddexaad inaad udaygii iyo urkii udgoonaaya saxansaxadiisii aad ka hesho saddexdaa mid waay marnaba ku khasaari maysa dadka xun iyo bulshada xun iyo dariska xunna wuxuu ka dhigan yahay sidii naafikhulkiir naafikhulkiirka waxaa la yidhahdaa midka buufimada haystee dabka shiday ee birta iyo qashinka gelinahaya nebigu wuxu uhi sal ly wasalam kaalla fadhiisigiisu imaa an yuxriqa hiyaabaka wa imaa an tajida minhu riixan khabiida laba mid weeye haddaad la soo fadhiisato ama waa calaladaa kaa guban oo maryaha kaa guban dhimbilaha iyo dambaaburada duulaysa ayaa calalada kaa gubi ama ma ahee fadhiisigaad la soo fadhiisatay waxyaaluhu dabka gelgelinayay qarhmuunkoodii baadan la joogi karin ood ku dhibaatoon marka dadka xunxun waa naafikhulkiir deriska xun waa naafikhulkiir mujtamaca xun waa naafikhulkiir guriga xun waa naafikhulkiir la fadhiisigiisi iyo la saaxiibidiisu diintaaduu gubayaa akhlaaqdaadiibuu gubayaa hadday dadkii waaweynaa sidaa yihiin carruurta yarkaa ka war carruurta yarka iyagu warba ma leh carruurteenna marka mujtamac iyo deris iyo dad wanaagsan carruurtii ka waaweyneyd ee walaalahooda ahaa ee ay fiirsanayeen waa in ay hagaagsan yihiin madrasada aada geynayso waa inay gacan fiican tahay oo dad saalixa joogaan mujtamacii iyo deriskii waa inuu fiican yahay waxyaabahaasoo dhan waa laga maarmaan bay u tahay ilmaha korintooda ilmaha korintooda iyo tarbiyeyntooda muhim bay u tahay sidaas daraaddeed buu nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi amray in mujtamaca gaalada iyo bulshooyinka gaalada laga dhex guuro lianna ruuxii weynaana waa milmayaa ilmihii yarkahana warkiisaba daa xikmaddaasaa ku jirta gabadha yartee xijaaban ee guri xijaaban ka soo baxday bannaanka markay usoo baxdo ay aragto naago wada sarwaal qaba sarwaal qaba oo wada qaaqaawan iskuulkiibay tegiyo waa la wada qaawanyah suuqiibay tagto waa la wada qaawanyah safar bay gashay oo gaadiid bay fuusho waa la wada qaawanyah hooyadeed basa asturan marka dambe hooyada iskula soo jeedin hooyo hooyo maadaa waalan mise wadartaa waalan hooyo see wax kaayi waa sida dhacday wey yurub carruurtii la geeyey ayaa waxaa la iga sheegay ilmaha hooyadii intuu yid wuxuu ihi hooyo waddanka dhan waa laga wada qaawan yahay oo dumarkii saraawiil bay qabaan adiguna xijaab baad qabtaa ma dad kaloo dhan baa khaldanaan kara adiga keliga maa saxsanaan kara miisaanka ilmaha u fiirsada ma dhici kartaa adiga keliga inaad saxsan tahay oo xijaabku saxsan yahay intaa wada qaawanna sarwaalka qabtana ay wada khaldan yihiin maya hooyo adaa khaldan waa wadar iyo waaxid kee waalan ya wadar iyo waaxid kee waalan so soomaalida ma dhihi jirin waxaa waalan waaxidkaa waalan ha saas wey fikirka ilmuhu qaadanaya waa saas ma kari karti marka maxaan u kari laanahay carruurteena leanna waxa weeyaan gurigii waa shaad mujtamacii kale wixii uu haystay ee lagu arkaayey baa ka xoog badan ilmuhuna taasuu ku gowracan yahay marka la leeyahay marka ilmaha loo meeldayo bii-o wanaagsan ha loo raadiyo mujtamac muslima ha loo raadiyo deris wanaagsan ha loo raadiyo saaxiibiya madaraaso wanaagsan ha loo raadiyo marka la leeyahay taa iyadaw taa iyadaw madarasadii waa la mid ilmuhu macallinkiisa macallinkiisa uu wax ka dhegaysanayo agtiisa qiimo weyn buu ku leeyahay sidaas daraaddeed wixii macallinka uu ku arko ilmuhu waa jilayaa waa jilayaa inuu la yimaado isku dayaya leanna qalbigiisa aada buu uga qadarinayaa macallinka macallin gaal ah macalimad gaal ah wax wada khariban akhlaaq lahayn diin lahayn insaaninimadiiyo bini aadamnimadii o dhanba ka baxayba waxaasaa caruurteenna waxbaraya waxu laqinaya sidaas daraaddeed walaalayaal waxaa muhim ah in aad ku baraarugtaan ilmaha in loo raadiyo bii-o wanaagsan haddii kaleeto juhdigeennu wuxuu noqonayaa iyo dadaalkeennu halbacaad lagu dhisay midho khadhaadhan waynu guran doonaa ilmahaas lumay aynu ku khasaarnay ubay carruurteennu ku socdaan halkaasay carruurteennu kusii socdaan markhaatina waxaa idinku filan idinku hadda waad cusub tihiin oo waddankiibaad mar dhow ka timaadeen carruurtaad meeshaan hadda ku dhaldhasheen waa idin yaryar yihiin markii intaad sida qolyaha yurub tegay ee maraykan tegay ee austraeliya tegay carruurtu waa weynaadaan bii-adanna ay la qabsadaan markaasaad ogaan doontaan saamaynta uu leeyahay mujtamacu soomaalidii meelahaa tagtay boqolkiiba sagaashan iyo shan caruurtoodii iyo da-yartoodii waa luuntay boqolkiiba shan ka yar baa hadday wax u badbaadeen wax u badbaadeen weliba shantaasi waa shanta waalidku u ahaa waalid adag aabbihii hooyo iskaashanaya dadaalaya ordaya ilmaha daba jooga kuwaa wey dadka intoodii kale beertaa la galay da-yar kuma taqaano ilmaheenna waxaan uga baqayaa taasoo kale ha la fikiro ha la tashado ilmaha sida ha loo dhaamo waa beerkeennii waa jidhkeennii waa mustaqbalkeennii waa generationkan doonayno berri innagana inayna anfacaan dalkeenna iyo diinteennana inay anfacaan yaynaan dayicin ee waajibkaa aan isu taagno ilaahayna ajir aan kaga doonno tabaaraka wa tacaala mustaqbalkeennana ummad karaamo leh saan u noqonno dadkii karaamo inoo yeeli lahaa bifadli illaah wa biidnihi tabaaraka wa tacaala aynu tarbiyaysanno oon soo saarno intaas ayaan kelimada ku gebagabayn jazakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
walaalayaal ilaahay subxaana watacala aan abaalmariya sheekha meeshan waxaan naa ilahi nu waafaca subxana wa tacala waxaan dhegeysanay su-aalahan badnayn bay keeneen inaad keenteen oon sheekh weydiinayna insha allahu tacaala jawaabahana aan ka dhegeysanayna biidn illahi tacaala sheekhu su-aasha koowaad gabadha waxay leedahay dayn baa lagaga lahaa wadankii oon qabay dayntiina waan la soo tegay qofkii igu lahaa iyo meel lagala xidhiidhiyo qofkaana ma garanayo seeka yaala dayntaas iyada aan qabo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dayntaas daymaha waa inaan horta la fududaysanin qaadashadeedana waa inaan la fududaysanin oo inay danibo kugu kalifto mooyaane dayn aada iska ilaaliso qaadashadeeda haddaad qaadatana waa inaad sidaad ku gudi lahayd aada ku dadaasho nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa maalin maalmaha ka mida nin baa u yimid wuxuu yihi rasuul ilaahay ow haddii lay dilo anigoo ilaahay dartii u dagaalamaya haddii lay dilo ma la ii dembi dhaafaya nebigu wuxuu ihi sal lla alay slam haa ninkii markuu dhaqaaqay yuu nebigu yihi sal lla alay wasalam ha la ii soo celiyo waa la soo celiyey markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sal lla alay wasalam su-aashaadii ku celi maxaad i weydiisay wuxuu yihi rasuul ilah waxaan ku weydiiyey haddii aniga oo dagaalamaya ilaahay dartii la ii dilo dembigeyga ma la dhaafaya nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam haa ila dayn fa ina jibriila haa buu rasuulku yuhi sal alla alay wasalam waa laguu dhaafi dembigaagii oo dhan daynta mooye daynta iyada la dhaafi maayo xataa haddaad shahiidnimo ku dhimato ilaahay dartii laguu dilo dayntii waa lagugu leeyay jibriil baa hadda ii yimid oo ii sheegay buu nebigu sal lla alay wasalam intaa iyada haddii shahiidkii ilaahay dartii loo dilay dayntiisii la dhaafi waayey adiga maxaad u malaynaysa daynta ha la yska hagaajiyo haddii ruuxii lahaa aada garanayso waa inaad dayntii u guddo haddii aad aadan garanaynin ruuxii meelaad ka raad raacdana aadan garanaynin qabiil aada ku raad raacdo iyo meelaad ka raadiso midna aadan garanaynin markaasi waxaad samaynaysaa dayntii aada qabtay waad u sadaqaynaysaa ama masaajid la dhisayo u geli ama masaakiin u sii meel uun khayroo shareecadu ogoshahay ugu bixi ilaahayna dembi dhaaf u weydiiye tabaaraka wa tacaala intaasaa laga rabaa
jasaaka allahu kula khayr shay su-aasha labaad waxay leedahay sheekhow haddii aan nin u yeedho oo uu ii akriyo wax dukaan ama business aan haystan oo igu akriyo arintaana aan mahadiyey bal ka warna arrintaas oo aan wax ku helay ma banaan tahay
waxii akriya macnaha dukaanku wax ku akrina miya haa dukaankan iyo meesha businesskaas wax ku akriyey wuxuu ahaana yacni dabcan lama sheegin waa ii firaantay beecsaradii yacni waxaa la igu akriyey bismi illahi raxmaan raxiim su-aashu waxaa isweydiin la muxuu kuugu akriyay busineska ama uun magacyo jin iyo magacyo shayaadiin iyo waxaan la garanaynin amau meesha kaaga akriyo way dhici karta kadibna waxaan aada mahadiseed sheegaysa waa lagugu imtixaanayaa dukaamada iyo goobaha ganacsiga iyo guryaha in loo duceeyo oo ilaahuw barakee la yidhaahdo risiq waasacoo xalaala ilaahu ka sii la yidhaahdo ama iga sii la yidhaahdo ruuxa aada tidhaahdo dukaanka iigu ducee ama guriga iigu ducee way bannaan tahay laakiin wixii inta aan ahayn wixii inta aan ahayn waa khalad waxaan ka wadaa dhaqamo waxaa jira wadaadadu samayn jireen oo qaarkood shirkiyaadku xambaarsan yahay wax diinta lagaga baxo qaarkood ay xambaarsan yihiin tawasul jin lagu tawasulayo qaarkood ay xambaarsan yihiin shayaadiin iyo magacyadoodo la akhrinayo qardhaasihii la dhigi jirayna way ku ooli jireen dukaamadana way ugu xirsi xidhi jireen wax noocaasa hadduu yahay wax meesha lagugu akhriyeyna ku barakoobi mayside waa balaayo sun baa dukaanka ku aasatay sun waxaan aada leedahay waan mahadiyeyna risiq ilaahay kuu soo waday bay ahaayee jidxun baad u martay ma la fahmi ilaahay wuu ku siin lahaa laakiin dariiqa unbaad hallaysay ila nebigeena wuxu uhi sal lla alay wasalam nafino dhiman mayso ilaa risiqeedii la siiyo ee ilaahay ka baqo oo dariiqaad risiqa ku raadinaysaan hagaajiya kolleyo kolley waxaad heli lahayd ilaahay kuu qoray waad heli ku garab mari maayo laakiin dariiqa saxo dariiq shirki iyo khuraafo iyo diin xumo iyo ay ku jirta haddaad ku raadiso macnaheeda waxa weeyaan kolley waa lagu siin laakiin waa siisma aan barakaysanayo diin la-aan wadato saas daraaddeed wixii ducaa dukaamada looma diidana iyo ganacsiga iyo guryaha laakiin duco mashruuca waa inay noqoto duco mashruuco shirki iyo balaayo aan wadanin oo ilaahay wax la weydiisanaya tabaaraka wa tacaala mushkilo male markaas wabilahi towfiiq
su-aasha sugsasheek waxay leedahay gabadhan xijaabka noo sheeg bal macnihiisa xijaabku ma wax kasta oo jidhka asturaa say dad sheegeen mise tilmaamo gooni ayuu leeyahay
xijaabku waa fariida waa waajib sharci ah gabdhaha muuminaadka ilaahay ku waajibiyey tabaaraka wa tacaala xifaadan lisharafihinna wa karaamatihinna iyadoo la xifdinayo sharaftooda iyo karaamadooda ayuu allah tabaaraka wa tacaala xijaabka saaray xijaabkana maradu waxay noqon kartaa xijaab iyo labiskii alla sheegay gabadhana raalli uga noqday muslimadda ah wuxuu noqon karaa kow inuu jidhka wada gaadhayo oo ay tahay maradu maro jidhka wada gaadhaysa wejiga iyo labada kaf oo laysku haysta mooye talabaad waa inayna maradu jidhka ku dheganayn oo ay jidhka ka fog tahay waasac tahay hadday jidhkaaga ku dhegan tahay xijaab maaha ta saddexaad waa inayna maradu laf ahaanteeda ziino iyo qurux indhaha soo jiidanaysa ahayn hadday ziino qorax soo jiidanaysa indhaha tahay ayadii baaba ibtilo iyo imtixaan ah waa qurux qurux la kor saaray wey jidhkiiyo quruxsanaa iyo maradiiyo quruxsanaa haddaad isa saartay wax badan baad sii hadlaysay ta kale waa inay afraadi waxa weeyaan inay maradu qaro leedahay oyna maro khafiifa ahayn beer maqariyiyo wixii la mida waa inuusan ahayn hadday maradu khafiif tahay oo jidhka laga arkayo iyaduna xijaab maaha afraadta shanaad marada markaad ku soo baxayso eed gurigaaga kaga soo baxayso waa inaadan soo udgunnin oo muxuu ahaayey cadar iyo barfuun iyo muxuu ahaayey bahalkii la dhihi jiray uunsi iyo waa inaadan soo udginin maradu sideedii dabiiciga ahayda guriga kuugu taalla waa inaad ku soo baxdo haddaad is-udginayso waa gurigaaga ninkaaga iyo asturkaaga markaad ku jirto laakiin haddaad intaad soo udgiso soo baxdo soo sanka lagula soo raaci maayo khatar waay markaa waxbaad hadlaysay ayadana waa inayna maradu udgooneyn macnaheeduna ma aha inay qarmuun tahay macnaheedu ma aha qarmuun qarmuun ilaahay ma jecla laakiin waxaa laga wadaa maradu inay dabiici tahay oo waxyaabihii udgoonaa aan la marin shardiga kale waxa weeyaan maradu waa inaynan u ekaynoo shabihin labiskii ragga labiskii raggu ku labisan jireen waa inaysan ahayn haddii labiskii ragga ay tahay haweeneydaasi way lacnadan tahay shardiga kale waxa weeyaan labiskii dumarka gaalada waa inuusan u ekayn dumarka gaalada labiskooda haweeneydii ku labisata iyaduna ma xijaabna shardiga ugu dambeeya sideedaad waxa weeye maradu waa inayna ahayn libaasu shuhra maro caan ah oo waddanka laga yaqaano oo dad naadira ay xidhaan oo markay ku baxdo ishu ishu ishu qabanayso oo ay caan ku tahay ku caanbaxayso waa inaysan ahayn waa inay maro maryaheeda ka mida tahay intaa haddii laga helo maradaasi waa xijaab hal shardi oo shuruuddaa ka mid ah haddii laga waayana maradu xijaab ma aha wallahu aclam bisawaab
sheekh su-aasha rugta waxay leedahay ninkaygu miyuu ka jebinayaa salaada kulli weysada ma soo marinaya weysada miyuu ka jebinayaa
bismi illaahi araxmaan iraxiim culimmadu ilaa waktigii saxaabada ilaa iyo hadda waa mas'ale ay isku khilaafsan yihiin dumarka iyo raggu weysada ma kala jebiyaan hadday istaabtaan mas'ale ay aada ugu muransan yihiin waa inay isku khilaafaanna waxaa keentay aayadda qur-aanka ah ee rabbi uu yihi aw laamastumu nnisaa aayaddaasay tafsiirkeeda iyo fahamkeeda isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen aw laamastumu nnisaa waa taabashada gacanta qaarna waxay ku fasireen waa galmada ee taabashada maaha aayaddii tafsiirkeedii haddii saxaabadu isku khilaaftay culimmadii dambena isku khilaafeen axaadiistii nebigaa la aaday markaa axaadiista markaynu aadna waxaynu helaynaa haweentiiyo ninkeedu inayna weysada kala jebinin maxaa ke xaggee laga qaadanaya waxaynu ka qaadanaynaa fii sunani abi daawuud wakayrihi waxaa ku sugan nebiga sal lla alay wasalam inuu xaasaskiisa intuu dhunkaday haddana tukaday isagoon weysaysanin waxaa kaloo sugan fii saxiixi albukhaari ku sugan nebigu isagoo salaad ku jira caa-isho inuu lugta ka taabanayay meeshuu ku sujuudayay lugta ku haysay iyaduna waa huruday markuu soo sujuudayo lugtuu ka taabanaya caaisha nebiguna salaad buu ku jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo saddexaad nebigu xaasaskiisa wuu la seexan jiray hal marana wuu la huwan jiray hal firaashna waa kula seexan jiray haddana maca daalika wuu weyse qabi jiray waa weyse qabaa xaaskiisiina wuu la hurdaa xaasku hadday weysada jebiso ninku xaaska qabaayo weyseqab kumaba seexan karaba haweeneyda la qabee ninkeedu la jiifana weyseqab habeenkaa kumaba seexan kartaba intaasoo dhan waxay caddaynayaan sida xoogga badan mas'alada haba isku khilaafsanaadee sida xoogga badani waxa weeye ragga iyo dumarku istaabasho weysada kuma kala jebiyaan waxaase jebiya hadday galmo gaadho markaa weysadu waa jabaysa wallahu aclam bisawab
jazaaka allahu khayr sheekh laba su-aalo isa saaran mid hore waxay leedahay waxyaalaha la isku caadkeeyo ma la isticmaali karaa ama daawooyin ha noqdaan ama jiim iyo wax lamid ha noqdaane isla su-aasha midaba socota dhakhaatiir gaalo ah oo rag ah weliba yaan iska daaweynaa waddanka intaan joogno o dhan arrintaas iyada ah maxaa nagala gudboon maan ku dambaabsannahay
waxyaalaha laysku caateeyo cayil baa la raadin jiray haddana caatanimaa la raadinaya imtixaanaadka adduunyada wa adduunyadu sina kuma roona waagii horena cayil baa la raadin jiray caatada in laga baxo hadda marka baashii laysku mashaqeeyena waxaa la leedahay jiim baa la geliyo exercise baa la samayno cayilkiibaa imtixaan noqdo cudurro ka dhasheen maxaa la rabaa marka waxaa la rabaa in la caatoobo adduun waa saas wax dhibaataa male ruuxu inuu iscaateeyo waxa uu isticmaalayo waa inaysan uun jirhkiisa dhibaato u geysanin iyo caafimaadkiisa hadday jirhkiisa iyo caafimaadkiisa dhibaato u geysanayso lama ogola haddayna dhibaato u geysanaynin inuu iscaateeyo waa wax shay iska mubaaxa wey laakiin waxaaba kugu filan oon kuu sheegiba adoon daawona isticmaalin exercise badan iyo orod badanna aan samayninba haddaad soonka laasimto oo soonka sunnada a badsato aakharana ajir baad heli waadna caatoobi waaba xal dhowba marka wax mushkila a male iscaatayntu masalada labaad nin ajnebi ah ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaadee haweeney ajnebi ka ah inuu daaweeyo asalku jirkeedana ma taaban karo mana arki karo waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum wqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahun dumarka iyo ragga ajnebiga kale ah inay is-arkaan ama istaabtaan waa masale mamnuuca asalku waa saas haddii laga maarmi waayo caafimaad ahaan looga maarmi waayo markaasi waxaa la raadinayaa haweeney muslimada oo dhakhtarada haddii la waayo waxaa ku xigaysoo la raadinayaa haweeney gaalba ha ahaatee dhakhtarad ah taa markaad weydo xaaladaada caafimaadna aada u baahan tahay ayaa nin ajnebiya lagu ogolanaya ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado laakiin adoo heli kara haweeney ama muslimad ah ama haweeney gaal ah oo dhakhtarad ah oo takhasuskaad u baahan tahay garanaysa intaad ka wareegato nin inaad jidhkaaga u geyso oo jidhkaaga uu faydo oo uu ku taataabto maya wax daruuroo kalifaysana ma jirto waa laga kaaftoomi karaa asalka masaladuna sharcan ma banaano de waa taas halkaasay salkeeda ku haysaa wax banneeyo oo daruuro ana ma taalo maxaa yeelay jihooyin kaloo looga wareegi karaa jira wabilaahi towfiiq
su-aasha minta sheekh bay leedahay nin aanin adeer nahay adeerkii dhalay gacanta maku salaami karaa mise ma banaanta soo xaram
in adeerkaa maxaad isu tihin in adeerkaa waa ajnabi in adeerkaa waa ajnabi sooma ogid inuu ku guursan karo in adeerkaa uu ku guursan karo waa nin nin ajnabiya waay a nin ajnabi kaa away wabitaali jidhkaagana ma arki karo iskuma agqaawin kartid lama khalwoon kartid jidhkaagana ma taaban karo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ninka in irbad laga geliyo madaxa halkaa in irbad laga geliyo mudu mudac in madaxa laga geliyo maskaxda ayaa uga roon buu nebigu yuri sal lay wasalam naag ajnabi kaa jidhkeeda inuu taabto waxaa kale uu nebigu uri sal lay wasalam ishu way zinaysataa zinadeeduna waa fiirada gacantuna way zinaysataa zinadeeduna waa taabashada lugtuna way zinaysataa zinadeeduna waa socodka xubinka taranka ayaa markaa ama arintii dhab ka dhigoo rumeeya ama beeniya sidaas daraaddeed inaad inadeerkaa salaanto ama jirkiisa taabato ama uu ku taabto waa masale khalad ku ah shareecada wabilahi towfiiq
jazaak allahu khayr sheekh laba su-aalood hadana way saaran mid waxay leedahay meelaha aroosyada ah marka way ku tagaan maryahan guryaha ay ku joogaan ee aan hijaafada ahayn ma lagu filan karaa oo meesha ma ma lagu labisan karaa meesha arooska midka daba socotana waxa weeyaan wax walba shaabsaar ayaa jira markay haweenka dawaata ka soo baxda arooskana haweenka waxbay geeyaan labo iyo saddex saddex iyo afar beelood maana waxa loo xidhiidha taas wayna ku faantamaan iyadana ka hor
halha
shaar saar bay soo qaneedaa mid horena waa labiska guriga lagu joogo meelaha aroos lagu labisan karaa bismi illahi raxmaan raxiim guriga gabadha muslimadda gurigeeda markay joogto iyo markay baxdo labiskeedu waa kala duwan yahy nebiguna wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweeneydii xijaabkeeda iyo asturkeeda gurigeeda meel aan ahayn ku siibtoo dhigtaay asturkii iyadii rabbigeed u dhexeeyey way dilaacisay buu nebigu sal lla alay slam xadiiskaasi waa xadiis nebigeenna ka sugan haaliban waxay u badan tahay aroosyada la isugu tegayo kama madhna khaladaad fara badan inta badan rag ajnebiya jooga marar badan marar badan cajalad iyo video iyo waxbaa la duubayaa marar badan waxaa laga yaabaa naaga gaalaa inay joogaan gabadha muslimadda waa inay xijaabkeeda iyo asturkeeda qabto hadday yihiin gabdho muslimaad ah keligood wax ragga la joogin wax ajalow laga duubaya uusan jirin dumar gaalaa ayna la joogin ayaga keligood hadday yihiin markaasi maryihii ay guriga ku joogi jirtay way ku joogi kartaa meesha iyada mushkilo ma leh laakiin haddii intaa mid ka mida uu meesha joogo rag hadday joogaan haddii wax la duubayo haddii ay dumar gaalaa joogaan intaa mid ka mida xijaabkeeda ma dhigi karto hadday dhigtana waxa weeyaan waa caasiyad ilaahay caasiday asturkii iyadii rabbigeed u dhexeeyeyna way dilaacisay mid kalena ku darsado aroosyadu haddii sideedaba khalad lagu samaynayo shareecada khilaafsan inaad tagtaayo waa dembi marada inaad bixiso iskaba dhaaf rabbigan tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi meel aayaadka ilaahay lagu jeesjeesayo oo diintii lagu meel lagaga dhacayo oo macaasiya dunuub lagu hayo haddaad tagto ha fadhiisanin haddaad fadhiisato ayagoo kalaad tahay buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala ayagaadna dembi tahay waa khalad gabadha muslimadda inay ka qeyb gasho aroosyada noocaas oo kale ah maadaama hadda ay qaabkaa u bateenna intaadan tegin haddii laguguba yeedho waa inaad hubsato qaabkuu u dhacayo markaad ogaato inuu saxsan yaho shareecada khilaafsanayn laa maanic inaad ka qeyb gasho dhibma jiro bisharti gurigaagii iyo reerkaagii iyo ilmahaagii iyo zawjkaagii iyo xaggooda inaysan uusan ka imaanayn wax la yidhaahdo khalad ama gabadfal ama aadan khalad ka gelin taasi waa mid ah midda labaad oo ahayd macnaha muxuu ahaa shaash shaashsaarka shaashsaarka waxaan u malaynayaa malaha ma toddobaadka markay ka baxdaa loo sameeyaa miya ma aqaano ma fahamsani shaashsaar wuxuu yahay laakiin hadday tahay sidaan u malaynayo uun markii arooska ay ka baxayso uun muxuu ahay xaflad iyo isu imaad noocaas oo kale hadduu yahay hadduusan wax xadguduba ku jirin wax dhibaataa male waa waxan waa iska acraaf cibaado ma ah cibaado ma ah waa iska acraaf caadaad waa gurigii markii la tegahayey isu imaad muxuu ahaayey inaan loo arko un waxaa khalada wixii cibaado u noqdo oo cibaado see ku noqonayaa in loo arko diin inuu yahay caado weynaatay uu noqdo haddii laga tago laysku dhaleeceeyo ruuxii la imaan waayo inuu khaldamay loo arko markaa diin buu gelaya bidcu markaa noqonaya laakiin asal ahaantiisa haddii ciddii doontana samaynayso ciddii doontana iska daynayso wax weyn oo mushkila kuma jirto waa uun caadaad nooc caadaadka ka mida wey wallahu aclam alaab baa la geeyaa waa laysugu faanfaanaa aniga ma garanaya taas haddii isu faanfaan u yimaado gurigaaga hadduu yahay iyo aroos hadduu yahay iyo banaan hadduu yahay isu faanfaan meesha kumaba jiraba shareecadu ma ogola faanka iyo xoogaa dumarku dhaqanay sameeyaan baa jiro midda waxoogaa ilaahay uu ama ninkeeda wax siiyey ama iyadaba wax siiyey dahabkeeda iyo labiskeeda iyo inay dumarka kala tusto inay wax dheerta inay wax dheerta wa amaa binicmati rabbika faxadid ilaahay addoon markuu u nicmeeyo wuxuu jecel yahay inuu ku arko nicmadii dhibaato male laakiin waxaa la diidan yahay inaad qalbigooda jebiso dadka ood faanto ood iskibriso ood isweynaysiiso oo waxoogaagani ku nas indhasaraxadiyaan maxaad la dheertahay bala biro xunxun oo aan macno lahayn oo dahab aad iska soo laalaadisay mararo xunna waad isa soo saarsaartay ma macnay leedahay waxba lama dheeri dadka waxaad sharaf iyo karaamo ku leedahay waa diintaada iyo akhlaaqdaada iyo dannimadaada laakiin waxoogaa aada korka iska soo saarsaartay wax weyn kugu kordhin mayso soo saas ma marka yaan laysu faanin faanka lama ogola fakriga lama ogola faqri muxuu ahaaye dadka qalbi jebintooda lama rabo laakiin waxa weeyaan wixii ilaahay ku siiye waa ku labisan karta adigoo xuduudda shareecada ilaalinaya wabilahi towfiiq
su-aashiisa waxay leedahay ninkaygu salaada suba kula imtixaanan yahay waana ku kiciyaa mana iga qaato marka haddii aan noordaba iga soo gaaraya
bismi llah allah tabaaraka wa tacala wuxuu qur-aanka ku leeyahay watacaawanuu cala lismi watacaawanuu cala albiri wataqwa isu kaalmaysta samafalka iyo alla kacabsiga isugu kaalmeeya haddii waxoogaa wadaadku gelabgelab yahay inaad kaalmayso waa loo baahan yahay nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam allaha u naxariista haweeney allaha u naxariista nin intuu toosay xaaskiisii salaada u kiciyey oo hadday kici weydana biyo ku saydhay allah u naxariista haweeney ninkee intay kacday oy salaad u kacday ninkeediina salaadda u kicisay hadduu kici waayeyna biyo ku saydhay xataa heer waxaa la ogolaya inaad biyo ku saydho ood ku kiciso laakiin hadduu yahay nacas aada ka yaabayso inuu ku dilo ama gurigaba burburiyo biyaha ka daa laakiin si kale ku kici kiciyo war salaada u kacdhe salaada subax khaasatan nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam labada salaadood ee munaafiqiinta ugu adag waa labada salaadood waa salaada cishaha iyo salaada subax labadaas salaadood baa munaafiqiinta ugu culus haddayse og yihiin ajirka ku jira way kici lahaayeenoo way imaan lahayen bu nabir sal alay slam ha kala daalin marka odaygaaga waxaa dhici karta inuu hurdo wen yahay waxaa dhici karta inuu xilli dambe seexdo weliba waxyaalaha aada ugu kaalmayn baa waxaa ka mid ah si salaada subax uu ugu kaco habeenkii xilli hore seexi haasaa waxa cishaha ka dambeeya ka daa a sheekada faraha badan cishaha ka dambaysa ka daa fiidka hore seexi si salaadii subax usoo gasho isagoo hurdadiiba dhamaystayba isagaaba iska kici insha allah waxyaalaha kugu kaalmayn bay ka mid tahay marka ha kala daalin insha allah sasab oo kici oo marmarka qaarkood waxoogaa waraqatu daqdi u isticmaal yaro cadaadi yaro cadaadi dumarka markaad dahab rabtaan oo ragga dahab ka iibsan rabtaanba waxaad u gashaan qaab aan caadi ahayn hawlihiina qaab aad uga fushataan baa jira kaarhkaas marka isticmaal kaarhkaa khaaska ah ee allah tabaaraka wa tacaala uu idin siiyey kaarhkaa u isticmaal inuu wadaadku salaada subax tukado in sha allahu tacaala ilaahayna u bari hana ka daalin waani cajaladaha ugee khayrna allah tabaaraka wa tacaala hadduu la damco insha allah wuu tukan doonaa hadduuba salaadihii kale tukanayo shayطaanu baa ka qaalib noqday ma xuma khayr baa ku jira in sha allahu tacala aan u malaynaynaa wabilahi towfiiq
su-aasha ku xigta waxay leedahay caruurta yararka ah markii saxarada ama kaalida laga dhaqaayo haddii aan ka dhaqano iska qaba waysadii miyay ka jabaysaa mise waysadii way iijisaa
masaladaasi waxay ku xidhan tahay xubinka taranka taabashadiisu waysada ma jabisaa waana masale khilaafiya wey laba xadiis baa ku soo arooray xadiis uu nebigu leeyahay laga weysaysto iyo xadiis uu leeyahay jidhkaaguu ka mid yahay labada xadiis siyaabay isu waafajiyaan culimmadu kolley intaan aniga arkay waxaa ila xoog badan xubinka taranka haddii shahwo loo taabtana waa jebinaya hadday gacantuun isaga dhacdana ma jebinayo wabitaali hooyo ilmaheeda saxaro ka dhaqaysa ama kaadi ka dhaqaysa xubinka taabashadiisa shahwo u taaban mayso maxaa yeele hooyo ilmaheeda shahwa kama qabato waa uun taabasho dabiici oo saxaraday ka hagaajinaysaa ama xumaantan waxan laakiin shahwo ma ah sidaas daraaddeed ma jabinayo waysadeedii ma jabayso maadaama ay tahay taabasho uun iska dabiici ah sidaasaa ila xoog badan labada xadiidna qaabkaasay culimada qaarkood ku jamciyaan wabilahi towfiiq
jazaak allah kulla khayr sheekh laba su-aalood oo meeshan sii soo saaran waxay leedahay mid waan shaqeeyaa waxaan ka shaqeeyaa dukaan sigaar lagu iibiyo alaabta lagu iibiyo waxaa ka mid a sigaar dukaanka noocaas ma ka shaqeyn karaa mushaar ma ka qaadan karaa midda daba socotana waxa weeyaan dukaan baan leeyahay dukaanka qayb ka mid aan ka kireeyey dad sigaar bayna ku gataan qaybtaas iyada ah lacagta kirada aan ka qaadanayo ma xaaraan bay noqonaysaa
bismi illaahi araxmaan iraxiim sigaarku waa xaaraam isticmaalkiisuna waa xaaraam qaطci ah ka ganacsigiisuna waa xaaraam wixii kaa soo galay xoolo-ana waa xaaraam ilaahay hadduu shay xarimo lacagta kaa soo gashana waa xarimaa waa xadiiskii nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh inaad ka shaqayso dukaankii shaqaalo ka ahaato sigaarkiina aada wax ka gado sidaana mushahaar ku qaadatana waa xaaraam maxaa yeelay camalkaagiibaa qeyb ka midii xaaraam yahay waa qeybta ku aadan iibinta sigaarka qeybtaasi mushahaarkaaga inta kaga aadanna isaguna waa xaaraam waa hadaad ka shaqaynaysa wa haddii dukaankaagii qeyb ka mida ama adigu aada lahayd intaad ka kirayso sigaar lagu gadayo sidaana aada ujuuro kaga qaadatood kiro kaga qaadatana kiradaa xaaraam waayo haddii sigaar iyo waxyaabo kale lagu gadana sigaarku inta uu ka dhan yahay waxa meesha lagu gado yaa kiradaada qiyaastaasaa xaaraam noqonaysa haddii boqol kiiba toban sigaarku uu yahay kiradaad qaadatay boqol kiiba toban baa xaaraam shaqadaad dukaanka ka qabanayso boqolkiiba toban hadduu yahay sigaarku boqolkiiba toban mushaharkaad qaadatay waa xaram wahaakadaa sidaas weeye wax ka fiican allaha kuugu bedelo haddii sigaarba lagu iibinayo dukaanka waxaad tidhahdaa ama ka joojiya ama saar haddaad ka shaqaynaysana ilaahay wax ka fiican buu kuugu bedeliyey sigaar ha iibinin qaadna ha iibinin khamrana ha iibinin daroogana ha iibinin kulli waa isku wada axkaam weeye iibintooda wixii aada ka heshaay waa xaraam wixii xaraam kugu soo galana hilibka ku dhashaay naar baa iskale sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay markaan ka baqno risiq waa qoran yahaye xalaasha ha lagu dadaalo xaaraamtana ha laga kaaftoomo
jazaaka allahu khayr sheekh su-aashan waxay leedahay dahab ayaan iibinaa qofku marka lacag ku fil dahabkii hadduusan wadanin lacagtii oo bad ah baan ka qaadnaa dahabku labadii lacagtaasaan meel wada dhignaa lacagtii baaqi ahayd buu doontaa kolku lacagtii baaqi ahayd keenaan lacagtii yaala ka dhamaystiranaa dahabkiisiina siinaa sidaas ma bannaan tahay
bismi illaahi raxmaan iraxiim dahabka iibsigiisu waxa lagu kala gadanayo waa inuu kaash yahay haa-an wa haa-an hoo oo isii nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam dahab dahab lagu gadayo ma bannaano ilaa inuu hoo oo isii yahay mooye fido fido lagu gadayana sidoo kale haa-an wa haa-an inay tahay mooyaane si kale ma bannaano lacagtan hadda lagu iibiyo dahabka sida dahabkay la xugum tahay lacag iyo dahab marka laysku gadayo laba dahab iyadoo laysku gadayo kaley ka dhigan tahay sidaas daraaddeed ruuxu waa inuu wato lacagtii oo dhammaystiran dahabkii oo dhammaystiranna lagu wareejiyo haddii ay noqoto waxbaa iga dhiman dahabkaa lagama gadi karo meelna looma dhigi karo carbuunna lagama dhigi karo waa ribo waa ribo ribaduna dembi ilaahay laga galo dunuubta ugu waaweyn waay bal nebigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ribadu waa toddobaatan iyo dhowr nooc dhowr baab nooca ugu dembi yar wuxuu la mid yahay nin hooyadii xaasaystay oo kale foolxumo ka weyn weligeen miyaad aragteen nin hooyadii ka sinaystay ribada inta ugu yar ugu dembi yar taasay la dembi tahay buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiis kalena wuxuu leeyahy nebigu sal lla lay wasalam hal dirham oo riba ah ood cunto adoo og inuu ribo yahay wuxuu ka dembi wen yahay soddon iyo lix goor inuu ruuxu sinaysto waa hal dirhama ogow haa marka walaalayaal ma sahlana dahabka ka ganacsada iibsada laakiin axkaamta ilaaliya kaash ku kala gata ruuxani lacagtiisa meel ha dhigto ha u korodho ha siyaadsado markuu dahab lacagtii oo dhammaystiran helo suuqa ha yimaado waxay u goysa ha gato laakiin ha la ii dhigo iyo lacagtii qaar baan soo raadin intana ha layga sii qabto waa ribo wey lama ogola shareecada islaamku waxay ogoshahay ma aha wabillahi towfiiq
jazaaka allahu khayr sheekh su-aasha kusoo hodasha waxay leedahay daawada timaha lagu caseeyo ma la masan karaa ee gudigiisa
markii la caseeyo maxaa ka dambeeya marka haddana soo in la cireeyo maaha timihiiba madoobaa oo dabeecadda ilaahay u abuuray ah oo qurux leh maxaa loo casaynaya wax kale maaha telefishinku maad ku aragteen soo ma kambaniyadan ka ganacsada dadka jirkooda unbaa waxay idinku yidhaahdeen timaha kalareeya kalarku waa quruxsan yahy ayagana waxa weeyaan waa kambaniyo ganacsado oo shirkado waaweyn weeyo caalamiyaho halkaas jirkaagayba ka ganacsanayaanba haddii ay ku jirto waana ku jirtaa ficlan dhaqan gaalo ka soo jeedo wey tashabuh bilkaafiraat baa ku jira gaala laysu ekeysiinayaa jimahan la kalaraynayo waa dhaqan gaalo ka soo jeeda nebigana waxaa ka sugan ciddii isu ekeysiisa dad ayaguu ka mid yahay man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum inaan noqonno ummad karaamo leh oo qurux iyo foolxumo iyo isqurxin markay ka hadlayso miisaan khaasa iyadu leh baa loo baahanya inaynu noqonno ummad uun dad iska daba joogta imaca dadka iska daba gasha maalinba wixii telefishinka laga tuso iska raacda shirkadaha gaaladu ka ganacsadaan maanta timaha kalareeya la yidhaahdo la yidhaahdo muxuu ahaayey jaallo ka dhiga timaha berrina inta la yimaado la yidhahdo jaallihii waa laga guurayoo waa moodol hore waaye fashon cusub baa soo baxay muxuu yahay timihii ciraa loo bedelo ciro caddeeya berri waxaad la imaan doontaan sheekh timaha ciro ma laga dhigi karaa soo saas ma sheekh ciraa la haddana timide timihii ma cirayn karnaa wade magaalo maan daba guurayna annaga maalinba meeshayna dejiso miyaan u guurayna timuhu waxay qurux ku leeyihiin sidii rabbi u abuuray ee dabiicigaabay qurux ku leeyihiin haddii sidii ilaahay alla u abuuray dabiicigaa qurux ku leeyihiin madowgoodii qurux ku leeyihiin in gaalo dhaqan laga qaato oo isqurxinta laga qaatayo masale saxsan ma aha gabdhaha muslimaadka arrintaas aada baan uga waaninayaa aada baan uga waaninayaa waxaas haddaad daba gashaanna waad ku lumaysaan xoolana way idinka dhammaan sunna waad ismarinaysaan somaydaan arag kuwo jirkoodiiba caddeeyeyba kuwanaaba ka daranba kuwo jirkoodiiba caddeeyeyba gabdhihii soomaaliyeed ee qaarna madmadoobaayeen qaarna ay ahaayeen casiinka qaarna ay ahaayeen maariinka oo kulli wada caddaaday baa la arkay war xaggee wax ka yimaadeen waxaa soo baxday baa laba hal jidhka lagu caddeeyo waa sun wax yar markay joogaanna jidhkii waa googo-ay jidhkii waa googo-ay dab uma adkaysan karo qorax uma adkaysan karo ayadii oo dhan waxay noqotay yacni waxa weye meeshan dhiig baad mooddaa halkan dhiig baad mooddaa ilan jidhkii sun baa lagu wadaay waa sun waxani waxa midabkaagii tagsiiyey waa sun waa lagu xayeysiinayaa waa lagu qurxinaya waa lagu ammaanayaa telefishinka idaacadaha muxuu ahaaye joornaalada waa lagu gelinayaa leanna waa ganacsi masaladu sidaas daraaddeed walaalayaal allah tabaaraka wa tacaala siduu inoo gartay baynu ku fiicanna siduu inoo abuuray baan ku quruxsanna haddaad madowdahayna madowgaad ku quruxsan tahay haddaad cas tahay casiinkaad ku quruxsan tahay haddaad maariin tahay maariinkaad ku quruxsan tahay haddii timahaagu madow yihiin madowgaasaad ku quruxsan tahay waxaad sii raadin maxay tahy masaladaasi tashabuh baa ku jira gabdhaha muslimaadkii ha iska daayeen wallahu aclam
su-aal baa sheekh waxay leedahay laba qof baa isqabtaan mudana isqabtay isu dhali weyde ma banaan tahay in ay dhaqaatiir maxaan ku dhahay soo dhexgalaan oo macnaha camaliya lagu sameeyo ee hub loogu sameynayo haweeneyda inta la qaado labadooda
bismi illaahi araxmaan raxiim horta caruurtan ilaahay baa bixiya waana maamul ilaahay tabaaraka wa tacaala yahbu liman yashaau inaathan wa yahbu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima alla tabaaraka wa tacaala cidduu doono gabdhuu siiyaa cidduu doonana wiilal buu siiyaa cidduu doonana wiilal iyo gabdhuu isugu daraayo isugu lamaaniyaa cidduu doonana labadaba waa ka qadiyaayoo madhalays buu ka dhigaa waa maamul aynaan awooddeeda lahayn innagu rabbi tabaaraka wa tacaala baa qorsheeyey haddii dhakhaatiirtu ay caddeeyaan labada ruux inay dhali karaan haddii biyahooda laysku tallaalo culimmadu waxay leeyihiin waa masalada loo yaqaano masale mucaasira waxaana loo yaqaanaa atalqiixu lisdinaaci baa la dhahaa culimmada mucaasiriintii aad bay uga hadlaan waxayna u badan yihiin inay bannaan tahay laakiin shuruud bay ku bannaan tahay shuruudday ku bannaan tahay waxa weeye labada ruux ee biyahooda laysku tallaalayo waa inay isqabaan oo xadhig isu hayo haddayna isqabin oo xadhig isu haynin ilmaha meeshaa ka dhalanaya waa zino waa waladu zina masalada labaadi waxa weeye labada biyo ee laysku tallaalayo waa in la hubiyo inay yihiin biyahoodii leanna isbitaallada inta badan meel baa lagu wada kaydiyaa biyaha noocaasoo way isku khaldamaan waa in marka la hubiyo inay biyuhu yihiin labadii ruux isqabay biyahoodii qodobka saddexaadi waxa weeyaan labada ruux waa inayna si dabiiciya u dhali karin dariiqaa dariiqaan hayna waa inaan la heli karin oy ku dhalaan saddexdaa sharti haddii la helo culimmadu waxay leeyihiin markaasi waa la mari karaa dariiqaas oo tallaalka ah ilmuhuna qaabkaasi waa lagu samayn karayaa ilaahay baa abuura tabaaraka wa tacaala laakiin waa farsamo ilaahay bini aadamka u furay ma dhalaysnimadana lagula dagaalamayo ma dhalaysnimadana wixii laga qaban karo bini aadamku ka qaban karo inuu ka qabto waa wax rabbi u ogolaaday tabaaraka wa tacaala looma diidin sidaas daraaddeed dhibaato ma leh saddexdaa sharti haddii la helo wabillahi towfiiq
su-aasha ugu dambaysa waxay leedahay waa xaan haweeney xanuunsan ilaa muddo sideed daan xanuunsanahay wadankii baan ku xanuunsaday ninkaygana wuu igu nacay xanuunkaa markii dambana waxay gaadhayba in uu igu handado inuu ifuro igu furo sidaa darteed wadankii waan iskaga soo tegay dawaana soo doontay maxram la-aan baana soo tegay arrintaan ma dambi baan ku jiraa maxram la-aantaan soo tegay
bismi illahi raxmaan raxiim marka koowaad allah ku caafiyo haddaad caafimaad heshayna ilaah ha kugu wado ha kuu daa'imiyo marka labaad ruuxu haddii uu noloshiisa u baqo inuu caafimaad raadsado waa loo ogolyahay ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin inuu dhakhaatiir iyo isbitaal iyo raadsado waa loo ogolyahay haddii laga maarmaan ay noqoto oo xanuunka gabadha hayaay uu yahay xanuun khatar gelinaya nafteeda ama aynan laba joogi karin oo la noolaan karin meeshaa ay joogtana ay ka weydo wixii ay u baahnayd dhakhaatiirtay u baahnayd ayna ku haysanin markaasi waa loo ogolaya inay safartoy dhakhtar raadsato waxaase laga rabaa inay maxram kaxeeye raadsato hadday maxram weydo oo wadaadkiina sidaa ugu qalloocdo gabadha uu ugu qalloocday qaraabadii iyo walaalkeed iyo aabbaheedna ay markaa weydo markaasi waxa weeyaan waxaa la samaynayaa waa lilxaaja aw lildaruura weeyaane waxaa la leeyahay dad muslimiin ah oo rufqo saalixo wanaagsan oo meeshay u socotay aadaysa ayay raadsan dadkaasay la jidmari markay isu soo daaweysana dad noocaasoo kaley raadsan ooy la soo jidmari maxramkii haddii la waaye arrintuna daruuro noqotay ama xaajo noqoto laga maarmi waaye qaabkaasaa loo xalinayaa dad wanaagsanoo muslimiin ay sii raacdo markay soo noqonaysana dad wanaagsanoo muslimiin ay la soo noqoto ayay raadinaysaa insha allahu tacaala sidaasayna samayn wabillahi towfiiq haddii ay marka qaabkaa ahayd oy daruura iyo duruuf keentay dembi kuma ay laha haddii laakiin wax daruuro iyo xaaje iyo gaadhsiisnayn oo laga kaaftoomi kara ay ahayd ama meesheedaba ay ka heli ka heli karta ama maxram ba ay heli kartay xaaladaha iyaga markaasi maxram la-aan hadday safartay way khaldan tahay dembi baana ka imaanaya wallahu aclam bisawaab gabadhaas ilaahay caafiyo ilaahay caafimaad deg dega ha siiyo dhammaantiin wixii idinka xanuunsanaya o dhanna ilaahay tabaaraka wa tacala ha idin caafiyo caafimaad deg dega allah idin siiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala meesha cudurka idinka hayo caafimaad allah idinku bedelo waa iska imtixaan cudurku in loo sabrana waa la doonayaa waa dembi dhaaf ilaahay addoonka hadduu jeclaado wuu asiibaa waa xadiiskii nebiga sal lay slm musiibada ku dhacday hadduu u sabrana ajir buu ka siiyaa marka asaciidu liman junima laman junima alfitan walaman ubtuliya fasabra buu nabig sal lay slm ruuxa liibaanay waa ruux inta la imtixaanay haddana ilaahay sabir waafajiyey tabaaraka wa tacala cudurkan iyo xanuunkani marka innagunbaa dhibsanayna mooye sidiisa kale faa'iidaa ku jirta waa lagugu dembi dhaafayaa darajadaada kor loogu qaadayaa ciqaab ka weyn baa lagaaga baajinayaa marar fara badan maslaxadaada wey haddii sabirkiisa lagu waafajiyo ilaahay marka sabir kaaga sabirkiisa allah ku waafajiyo dembi dhaafna allaha kaaga dhigo ilaahayna tabaaraka wa tacaala caafimaadkiisa ha ku siiyo wabillahi towfiiq
intaasa nawiya darsigii maanta ilaahi subxaana watacaala sheekha miisaankiisa xasanaadka ugu daro annagana allah u waafaq subxaana watacaala uja aan maqallay marka barak allahu fiikum masaajidkana qofkii doorkaas soo dhow insha allahu tacaala alla baneeyo si maxaan ku dhahaa annaga ka hormarayn annaga ka horbax annaga waxayna xillo qofkan